بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال الإمام أبو عبد الله محمد بن يزيد بن ماجه رحمه الله تعالى باب العزل casligii ayuu u baab yahay xukunkiisa caddayntiisa casliguna qofku inuu biyaha ama shahwada ama manida uu bannaanka ku daadiyo uu ka siibo waaye oo ka bixiyo arrintaa marka xukunkeeda iyo axaadiidta ku soo aroortay ayuu halkan marka uga hadlaa wabilisnaadi qaala xadahanaa abu marwaana moxamed bn cuhmaan alcuhmaaniyu qال xdثnا إbrahيm بن سعد whو الmdني عن بن شhهاaب وبن شhهاaب الزهري qال xdثnي عbayd اللh بن عبداللh عن أbي سعيid الخdري qال سأل رجل nin baa wuxuu su-aalay rasuul الlahi slى الlه عليه وsلم نبga عن العزل cazliga ayuu wax ka su-aalay in uu marka biyuhu ay ka soo dhow yihiin banaanka inuu ku daadiyo shahwada manida uu ku daadiya markuu haweenta jimaaca faqaala waxa uu yidhi awatafcaluuna ma samaysaan sidaas laa calaykum korkiina ma aha anlaa tafcaluu inaydnan samaynin yani inaad ka tagtaan ood iska dhaaftaan waxba dushiina ma aha fa innahu maxaa yeelay shaniye laysa nasamatun ruux ma jirto ruuxda oo qada allaahu lahaa alla uu u xukumay an takuuna inay ahaato yacni an tuujada naf ma jirto alla ou qadaray inay in la helo ilaa hiya kaa-inatun ilaa haddii ay jirto hiya kaa-inatun waa ahaanaysaa waa tu ahaanaysa un weeyaan macnaha ayb marka xadiidkan waa saxiix bukhaari iyo muslim iyo abu daawuud iyo way wariyeen can dariiqi ibni muxayriis can abi saciidin alkhudri bay ka soo saareen waxaa u baahan marka laa calaykum anlaa tafcaluudaas laa calaykum anlaa tafcaluu laba wej ayay culummadu maraan macnaha yacni jumladan in la yidhaahdo laa calaykum ay maa calaykum ama laysa calaykum korkiina ma ahaanin ay dararun wax dhib ah anlaa tafcaluu fii tarki اlcasli lanna inaydnan samaynin waa tarki macnihiisu inaydnan yeelin oo aydnan samaynin waxba korkiina maahn yacni dhib male waayo inaad ka tagtaan casliga oo aa iska dhaaftaan wax dhiba ma laha ayb waxaa la yihi marka arrintaa iyada marka waa nahyi saa darteed marka sidaa haddii loo macneeyo qiila waaa waxaa la yihi marka ibnu siriin baa waxaa laga wariyey laa calaykum aqrabu ila اnahyi in casliga layska reebaayo ayay u dhowdahay ayb qurطubi asaga waxa uu ku towjiihiyey ana hunaaka taqdiiran taqdiir baa jiruu yidhi nahyigii buu rabaa marka inuu towjiihiyo markaa wuxuu yidhi laa tafcaluu laa calaykum laa ay laa tafcaluu ha samayninina casli wacalaykum anlaa tafcaluu dushiina waxaa aho waajib idinka oo la ydinka rabaa inaydnan samaynin saas u fasiray ayb whada khilaaf lsli lanna in wax lasoo qadaro layidhaha laa calaykum ay laa tafcaluu baa laga wadaa kadibna tafsiir waxaa u ah calaykum anlaa tafcaluu in la dhaho asalkii bay khilaafsan tahay qiila waxaa la yidhi laa calaykum anlaa tafcaluu fafiihi nafyu اlxaraji can اlficli in la sameeyo ayaa waxaa laga qaaday qofka xarajka iyo dembiga iyo ayaa layska qaaday in la sameeyo ayaa dembiga laysaga qaaday fa fiihi nafyu اlxaraji can اlficli can cadami اlficli ayb oo meeshaasi marka waxuu mar haddii la yihi marka laa calaykum anlaa tafcaluu waxba dushiina maaha inay iska dhaaftaan casligu meeshaas marka waxaa laga fahmaa hubuutu اlxaraji fii ficli اlcasli ka tegistiisa dhib ma laha la yihi samayskiisu maxay noqonaya marka dhib inuu ku jiro meeshaa marka in aada loo fahmay rabtaa waxa xarajka iyo dembiga layskaga qaaday waa maxayna tarku lcasli in casliga laga tagaan dhib lahayn in la sameeya maxay noqonaya marka dhibay leedahay wahada yadullu calaa annahyi marka ibnu siriin iyo xasanulbasrina wuxuu yidhi zajri ayay arrintaanu ay u eg tahay buu yidhi ibnu cabdilbar asaga si kale u to towjiih waa kaas towjiiha ibnu cabdilbar asaga wuxuu yidhi laada waa zaa-ida ayuu yidhi nacam laadu waa zaa-ida waxaana laga qaadanaya xadiidkan fiihi ibaaxat اlcasli macnuhuna marka wuxuu noqonayaa laa calaykum ay laysa ma ahaanin calaykum idinka korkiina anlaa tafcaluu an tafcaluu inaad samaysaan laadii muxuu ka dhigay marka zaa-idow ka dhigaa waa ka qowlihi tacaala waxaa la mida uu leeyahay maa manacaka anlaa tasjuda anlaa tasjuda ay an tasjuda waa ayb marka laa calaykum anlaa tafcaluu laa calaykum an tafcaluu inaad samaysaan casligu wax dembi ama leh laadiina muxuu ka dhigay zaa'id uu ka dhigay labadaas towjiihba waa jiraan marka marka la macnaynaayo jumla jumladan marka la fasirayo ayb oo qolo walbaa marka qoladii casliga karaaho waayo dhehaysana waa qabsanee say u qabsanaysana waa sheega qolada casliga ogolna waa qabsanee wejka ay ku qabsanaysana waan sheegay wa bihi qaala xadahanaa haaruun bnu isxaaq alhamdaniyu qaala xadahanaa sufyaanu وابن عyynة عن cmr وcمر بن dيnاr عن cطاء عن jاabiri qaala waxa uu yihi kunaa waxaanu ahay naczilu inaan casliga samaynayno calىa cahdi rasuuli الlahi slى الlه عalyه وsلم waqtigii nebiga wاlqur'aanu qur'aankuna ynzilu ou soo degayo wlxal alqur'aanuna ynzil an iyadoo qur-aanka uu soo degayo ayaan casliga samay jirnay riwaaya marka waxay leedahay walow kaana shay-un yunhaa canhu lanahaana canhu lqur'aan saaxiibulcumdahana wuxuu ka dhigay riwaayadaas saxiixeynka riwaayo marfuucuu ka dhigay laakiin waa mudraja waa mudraj casligaan samey jirnay waqtigii nabiga sal l slam alqur'aanu yanzil marka haddii shay waxa uun meesha ku jiro hadday arrintaasi mamnuuc tahay qur-aankii baa marka waxii baa soo degi lahaa lianna zamanu tashriica la joogay zamanu tashriic marka la joogana qur-aanka ayaa na qaba lahay mar hadduu qur-aankii na qabanin oo qur-aankiiba ou yacni waxyigii ouna ousan na qabanin casligu inuu bannaan yahay ka fahmeen marka abu saciid iyo jaabir iyo sidaasay ka fahmeen ayb wa bihi qaala xadaana alxasan bnu caliyin alkhalaal qala xadaثna isxaaq bnu ciisa huwa الطbاc almisriyu qala xadaثna bn lahicata qala xadaثanii jacfar bn rabicata can الزhriyi can اlmuxarar bn abi hurayrata wa almuxarar bn abi hurayrata dowsiy abu hurayra dhalay saxaabigii ibnu xajar wuxuu yihi maqbulu rawaa lah الnasaa-iy wbnu maaja ibnu yunus taariikhu lghurabaa wuxuu ku sheegay isaga muxararu bnu bilaali bni abi hurayra nin la dhaho ayuu sheegay wuxuuna ku daray ninkaa weliba inuu abu hureyre ka wariyo wuxuuna tilmaam arrintaana marka waxay tusaysaa weliba wuxuu sheegay wax tusaayo ilaa iyo inuu noolaa boqol iyo kontonkii inuu noolaa ayuu sheegay haddii marka saaxibu tarjamaha in adeerki yani inuu adeer u yahaa dhici karto almuxararu bnu abi hureyra iyo almuxararu bnu bilaal bni abi hureyra maxay isku noqonayeen ninka hadda annaga sanadkeenna ku jiro ayaa adeer u noqonayo ninkaas almuxararu bnu bilaal ibni abi hureyra waxaa habooneyd buu yihi marka ibnu xajar tahdiibu tahdiibka ninkan in lagu qoro tamyiiz oo ramsiga tamyiizka in la siiyo kan kale si looga sooco isagu markaan midkan almuxarar bnu bilaal riwaayo kuma laha kutub sita laakiin mararka qaar dadka magacyada isku mid iyo waxay ka noqdaan tamyiiz ahaan ayaa loo sheegaa can abiihi oo abu hureyra ah can cumara bni اlkhadaab qaala nahaa rasuulu llahi sal l slama nebigu waxa uu reebay an yuczala can اlxurati haweeneyda xorta ah in laga siibo oo bannaanka biyihii lagu daadiyo ayuu reebay ilaa biidnihaa iyada idinkeeda ma ahani marka haweeneyda xorta ah inay iyada fasaxdo oy idinta ma ahani sida kale waa reebay saddexda xadiid marka midka hore nahyi waa laga fahmaa kan labaadna waxaa laga fahmaa ibaaxa midka saddexaadna wuxuu kala qaadaa xor iyo addoon haweeneyda hadday xor tahay waa in iyada laga idin qaato laga fasax qaato ibnu cabdilbar marka wuxuu soo xikaayooday tamhiidka wuxuu yidhi laa khilaafa bayna alculamaa'i fii ana alxurata laa yuczalu canha ila biidniha haweeneyda xorta ah inaan laga casli lagu samey karin ilaa iyada inay idinta ma ahna khilaaf ma ogi buu yidhi khilaaf male buu yidhi liأnna aljimaaca min xaqihaa waayo jimaaca xaqeeduu ka mid yahay ayb midaan addoonta ama ogtahay waxaa laga yaabaa cunugu inuusan addoon noqonin iyo addoon uusan kaa noqonin iyo waxbaa ku xiran waxaa imaan karo hadhow hadday uur yeelato ilmo dhasho umuwaladay noqonee umuwalad hadday noqoto ma iibin karo addoonta iyada macaaniyaa jirta marka oo qofka saa loo dhahaayo laakiin haweeneyda hadday xor tahay maxduuraadkaasoo dhan meeshii ma yaallaan iyaduna marka yacni jimaaci xaqeeduu ka mid yahay walaha almutaalabatu bihi inay ka dalbatana waa leedahay jimaaca macruufka ahee taamka ahna wuxuu leeyahay laa yata-ataa yani kaas marka wuxuu leeyahay taamka ah ma dhammaystirmaayo ilaa in yacni ma dhammaystirma wuxuu ku dhammaystirmayaa buu leeyahay allaa yalxaqahu lcaslu casli inuunan haleelin ayuu ku dhammaystirmi karaa midka taamka ah meesha meeshaas marka ibnu xajar wuxuu yidhaahdaa nadar baa ibn abi ibnu hubayrana alwasiir ibnu hubayrana ifsaaxa ijmaac ayuu sheegay isaga laftiisa sida ibnu cabdilbar oo kale laakiin wuxuu yidhi ibnu xajar almacruufu cinda ashaaficiyati ana almar'ata laa xaqa laha fi ljimaaci aslan wuxuu leeyahay marka ibnu xajar wuxuu leey meeshaa marka khilaaf buu rabaa inuu ka muujiyo wuxuu leeyahay shaaficiyada agtooda haweenta marka xaqeeda maba ka mid ahan buu leeyahay aslan jimaaca mas'aladana nisaac baa ka jira iyo dood cinda shaaficiya laakiin arrintaa iyadaa lafteedu macno ma leedahay in la yidhaaha haweentu xaq yani jimaaca min xaqihaa maba ka mid aha in la dhaho xoogaa masaladaas war badanaa ku jira xagga nadarkana war baa ku jiro xagga adilada lafteedana war baa ku jiro leanna xukmu liilaa xagoo qabsanayo qur-aanku ilaahay wuxuu leeya liladiina yu'luuna min nisaa'ihim tarabusu arbacati ashhur ninku hadduu haweenta ka dhaarto uu yidhaah waxaan ku dhaarta inaanan kuu tegaynin uu ka dhaarto qur-aankii wuxuu leeyahay afar bilood ha la sugo markay afarta dhammaato kabacdi waa lasoo joojinaa qaaliga hortiisa markaasaa waxaa laleeyahay ama ku laabo ama fur haddii marka jimaacu xaq ousan ahayn haweentu ay leedahay mas-aladaas maxay maxaa yacni in qaali inta loo tago qaaligii uu qasbo qofkaani uu yidhaha ama waad furaysaa ama waa ku waa u tegaysaa haddii marka jimaacu aslanba xaq uma laha haddii la yidhahdo haweentu ma masruuf cunto iyo marasho iyo yani biil iyo guri iyo cuntay xaq u leedahay haddii la yidhaha keliya gurigeedaba intaas waa ku haysatay soo maha ogaa arrintaas iyadaa marka arrin macno weyn ku fadhisa ma aha ciddii dhahdaaba ha dhahdo laakiin maqsuudkii nikaaxa xataa waa waxaas waa ka hor imaanama in la yidhaha ninkiibaa xaq jimaaca u leh iyada laakiin xaq uma laha ta kale alimaam ibnu اlqayim zaadulmacaadka isaga wuxuu sheegaaba ilmahay xaq u leedahayba xataa maan oo maxaa yeelay in haweentan xortaa marka lasoo guursado inay ilmo dhashay rabtaa sida ninkuba uu u rabo inuu ilmo dhalo casligiina ilmo dhalidii baa la rabaa marka in l lagu manciyo moogta ujeedku saas waa iyadii marka yacni lahal xaq inay ilma ilmaha xaqay u leedahay walidaalika xanaanada marka laga hadlayo ilmaha yaryar aabbaha iyo hooyadu hadday isfuraan yaa xaq u leh hooyadaa xaq u leh ilmihiiba xaqa loo siinayo haddii la yidhaha sababtay ku imaanayeen yacni xaq kuma laha iyada lafteedu meelay u socoto war weyn macno leh maaha waxaas ayb marka iyadu marka khilaaf waa jiraa laakiin macno oo ma xoog badno marka haweeneyda xor imaam axmed aana qabo midda xortaa in la weydiisto fasax oo idin la weydiisto casliga marka waxaa iska soo gelaya macaanida kale ee uurka lagu manciyo leada casligu ma ogtahay waxaas waagaas waxaa loo sameey jiray uur inuusan imaanin marka haddii waxyaabo kale ay jiraan oo uurka ay mancinayana waa inuu haweeneyda hadday xor tahay waa inuu kala tashto iyadana marka lafteedu waa inay kala tashataa ninka oo haddii ninka iyadoon u sheegin haddana ay ilmihiina iska uurkii uu yahay mid khatar ah oon waxyaabahan xamliga iyo uurka manciya hadday samayso ninkan ilmo ma raba inaan u dhala ay leedahay isagiina aynan u sheegaynin khayaano waay maan oo bilcagsi isaguna marka saas inuu yeelo ma aha ma la samayn karaa waa la samayn karaa casliga unbay la macno tahay nacam wax kale maaha nacam haddii aan lagu dhibtoonaynin oo aan dhib ka imaanaynin waa la samayn karaa calaa sabiili in loo sameeyo jiroo kale inay jirto xoogaa ilmihii hadday ku dhibtoonaysoo kale markaas qaadidoodii oo kale day ku dhibtoonaysoo kale nuugmaduna aynan mancinaynin xamliga haweenka qaar iyagoo nuujinayo uur qaadayaan waxyaabahaasoo kale marka meelihii casliga ku bannaanaa tanna waa ku bannaanaanay leanna macnihii casliga iyo middan waa waa isla mid ayb qaala baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan laa tunkaxu lmar'atu haweeneyda lama nikaaxsado lama nikaaxo calaa camatihaa eedadeed korkeeda laguma nikaaxsado walaa calaa khaalatihaa habaryarteedna laguma nikaaxsado korkeeda qofku hadduu haween qabo naag bau qabaa eedadeed behed la dhalatay inuu marka ku dul nikaaxsado ma aha ayb waxaa la mida aabaheed hadday eeddo u tahay haweenta aada qabto yacni haweenta aada qabto ee aabe aabaheed islaanta marka yacni la dhalatay waxaan ujeedaa islaanta la dhalatay waaba eedadii ma ogtahay maku madul ma ku dul guursa kartid asaga midda eedada u ahna min baabi awlaa waa eeddo iyada lafteeda naam oo maalan haweentan aada qabto ayeydeed ayey iska noqonayso maa iyada aabaheed eedadiis maku ma ma ma dul keeni kartid naam iyada aabbaha dhalay eedadiis iyo iyada ma isku dul guursa kartid leanna sababta waa maxay waa eeddo weli maadaama ay aabbihii eeddo u tahay weli eeddo iska waay waa in calad ayb laa tunkaxu lmar'atu calaa camatiha walaa calaa khaalatiha baryarteedna lama dul keenayo wabihi qaala xadaanaa abu bakr bnu abi shayba qaala xadaanaa usama abu usama wahuwa xamaad bnu usama can hishaam bni xasana wahuwa alqurduusiyu can moxamed bni siriin can abi hurayrata can الnabiyi salى اllahu عalayhi waslama qaal laa tunkaxu lmar'atu haweeneyda lama nikaaxsado calaa camatihaa eedadeed korkeed walaa calaa khaalatihaana laguma dul nikaaxsado oo labadaa lama jamci karo waa haweeney eedadeed haweeney habareerteed lama jamcin karo qur-aanku wuxuu tilmaamay laba isla dhalatay inaan la jamci karin wa an tajmacuu bayna nuqtayni ila ma qad salaf sunnadiina waxay la timid alcamatu waalkhaalatu haweeney habaryarteed haweeney eedadeed inaan laysu keeni karin guur lagu kulmi karin hal nin meeshaas marka sunnadu axkaam qur-aanku ounan sheegin inay la dheer tahay iyada ayaa laga qaadana leanna qadiyadan hadda xadiidkan ku timid qur-aanku ma sheegin qur-aanku laba walaalo unbuu sheegay tanna marka yacni sunnadiina inay la imaanayso axkaam dheeraada qofka muuminkaa marka waa inuu raaco leanna nebiga inuu raaca la amray man yuطici rasuula faqad aطaaca allah ayb khawaarijta iyo waman naxaa naxwahum ayaa iyagu waxay qabaan arrintan inayna dhib lahayn haweeniyo eedadeed in la meel lagu jamciyo iyo waxaas ay qabaan guur marka waana qalad oo iyagana meeshay uga timid asalka in la fahmaa la rabaa asalkay uga timid waxa uu yahay qur-aanka keliyay qabsanayaan sunnada ma raacayaan axkaam kama qaataan taas marka waa midda waa khalad ibnulqayim isaga wuxuu yidhaahdaa mas'alo sunnada caddayso ilaa qur-aanka istimbaad iyo bayaan iyo waa looga helaa oo wa an tajmacuu bayna aluktaynida macnaha loo diiday markaad fiiriso waa midda macnaha nebiguna u diidayo gabar iyo eedadeed in loo jamciyo qofkii marka faham fiican leh sunnadii iyo qur-aankii maba iskaga hor imaanayaan isaga waa iska waa waa isxoojinayaanba bal meeshaas marka iyadana waa kaas waayahay wabihi qaala xadaثana abu kurayb huwa mxamed bn اlcalاء qala xadaثana cabdة bn sulayman huwa الdabiyu can mxamed bn isxaaqa wahuwa mxamed bn isxaaq almadani can yacquba bni cutbata whuwa الhaqafiyu اlmadaniyu wahaqahu bnu maciin wabu xaatim wالnasaa-iyu wadaara quطniy can yacquuba can sulaymaana bni yasaarin can abi saciidin اlkhudriy qaala samictu rasuulu اllahi sal l slm nabigaan maqlay yanhaa can nikaaxi can nikaaxayni laba nikaax isagoo reebayo an yujmaca bayna almar'ati wa camatihaa haweeniyo eedadeed in la jamciyo wa bayna almar'ati wa khaalatihaa haween iyo habareerteed in la jamciyo laakiin keli keli waa ugu gurso kartaa haddaad gabadhii furto oy baa-into oy baa-into macnaha macnaha waxay tahay haddaad inta furto xataa hal ama laba ah ku furtay fii ahnaa'i ilciddana ay ku jirto oo ciddo ay ku dhex jirto eedadeed ma guurso kartid waa furay ma dhehaysid sababtoo ah gabadhan ciddada kugu jirta adiga dalaaqana u rajci yahay fii xukmi azawja ayay taagan tahay ayb marka waa iska ilaalinay laakiin markay ciddada dhammaato ama haddaad saddex ku furto oy baa-into eedadii waa guurso kartaa iyada waa qaadan kartaa markaas ayb meeshaas marka culimada qaacida waxaa jirta ay ku dabdiyaan isku dayaan waxay yidhaahdaan kullu mra'atayni idaa jacalta mowdica axadihimaa dakaran lam yجuز lahu an yataزawaja bاlأkrى faاljamcu baynahmaa baطilu laba haweenoo kasta oo haddii midkood aada nin ka dhigta nin mid haddaad nin ka dhigto ounan tan kala guurso karin inaad u jamciso meel ku jamciso mma banaana ayb oo jamcintoodu marka waa baail saxaabada qaaraana laga wariyeyba sidaas nacam waa qaacidda marka nacam qaacidadaasna marka waaridatun fi nasab laba haweenoo kasto oo haddii mid nin ay noqo lahayd ta kale aysan guurso karin waa mafhuuma ila tahay nacam labadan adiga aadan jamci karin waa laba haweenoo kasto mid ka mida hadday nin ahaan lahayd tan kale guurkiisa oo guurkeeda ounan u bannaanayn kari lahayn in la jamciya marka waa baatil qaacidadaasna marka waa fi nasab wax nasabka ku tacalluqo bis waay amaa musaaharada ma soo gelayso ogo qaacidada nasabkay ku tacalluqa musaaharada maalan maxaa ka mid a waxaa ka mid ah maalan nin baa gabarow dhalay nin gabadhiis iyo haweentii uu guursaday oo uu furay oo ciddadii dhammaysatay labadaas ma jamcin kartaa waad jamcin kartaa haddaysan hooyo ahayn tan lanna wixii awal musaaharay ahaayeen maalan hawe yani ninkaani nin baa jiro haweenuu qabaa gabarna waa dhalay gabadhan laakiin haweentan uma dhalin waa gabar aan haweentan aysan u dhalin naagtii uu furay marka ciddadii aa dhammaatay labadooda ma qaadan kartaa marka waa qaadan kartaa waa qaadan kartaa labadooda ma isguursa karaan haddaad mid ka dhigta nin aad ka dhigi lahayd kan kale ma guursa kari lahay maya lianna imra-ata abiihi waay moogtahay aabbahaa haweenta uu furaadi ma guursa kartid ninkan gabadhiisa iyo xaaskii haddii laga dhigo gabadha haddii ay wiil noqo lahayd maalan wiilkaas ma guursan lahaa aabbihiis xaaskiisa ma guursa kari lahaa weligiis ma guursa karaa waa mamnuuc imra-ata abiihi ma guursa karo qaacidadii waa joogtaa laakiin musaaharo waayo nasab hadda middaan ma aha waa wax musaaharo ku tacalluqa meeshaas marka de taas waa laga reebaa iyada xaggaasay ka baxay qaacidada marka waa wixii nasab ku tacalluqo musaahara maaha wax laga hadlaa labadan marka qofka waa jamci karaa isaga qof kale waa jamcin karaa oo naagtan ninkan hadduu furo waa guursa karaa gabadhana waa guursa karaa leanna gabadha naagtan ma dhalin gabadha ninka naagta furayaa dhalaya maogta naag kalena waa usoo dhashay halkaas marka waa kaas radaaca iyada ka waran ilaa saddex shaybaa xurmada keenaysa ma ogtahay nasab musaahara iyo radaac soo maaha radaaca ka waran asaga maku maku imaanaya qaacidadan hawa ku imaanay qofku ma jamci karo haween iyo eedadeed nuugmada eedda uga ma jamci karo abadan radaacu waa ku suurogelaa keliya musaaharadaynan ku suurogelayn waayahay wbihi qaala xadaanaa jubaaraة bnu اlmugalis waana soo maray ninkan dhowr dacfi baa ku jira qaala xadaanaa abu bakri الnahshaliy wa huwa abu bakr bnu qiaaf abu bakr bnu qiطaaf الnahshaliy alkuufiy waثaqahu abu dawuud wbnu maciin abu xaatim wuxuu yihi shaykhun saalixu yuktabu xadiiثuhu waa iska dhow yahay qaala xadaanii abu bakr bnu abi muusa wa abu bakr bnu abi muusa alashcariy magaciisa yuqaalu ismuhu am yani camr camr ayaa leeyahy waqiila caamir laakiin caamir ma xoog badna camaraa xoog badan oo kunyadaa magac u ana waa la yidhi abu burda ayuu la dhashay kanaa weyn marka abu bakaraa weyn waa ilmo abi abu muusa alashcari baa dhalay abu daawuud waxa uu yidhi uraahu qad samica min abiihi aabihii inuu ka maqlay waa ilaa waa saasaan arkaya wakaana yadhabu madhaba ahli shaam ninkaan isaga marka hiqo waayo laakiin kaana yaraa ra'ya ahli shaam ahlu shaam ra'yigooda u arki jira oo waa maxay fitnadii markay dhacday isaga marka wuxuu ahaa dhanka mucaawiya waxaa u yimid nin la yidhaha abu kaadiyat aljuhani oo ninkii camaar bnu yaasir dilay abaa u yimid fa ajlasahu ilaa jaanibihi dhinaciisuu fariisiyey wa qaala marxaban biakhii buu yii wa qaala marxaban biakhii buu yii ogaa marka waxaa ka muuqda meeshaa marka inuusa ahay can abiihi qaala qaala rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalama laa tunkaxu lmar'atu haweeneyda lama nikaaxsado calaa camatiha eedadeed walaa calaa khaalatihana laguma nikaaxsado korkeeda marka milkulyamiinna ma loogu tegi karaa marka milkulyamiin maalan addoonuu haystaa addoonuu haystaa walaasheed oo addoon u ah labadooda ma isla isticmaali karaan maya yani milkulyamiin ma ma labadooda laa milkulyamiinna ma ku jamci karo walaa yacni ma ku jamcin karo iyagoo xor ah waxaa la mida sidoo kale gabarh iyo eedadeed oo labaduba uu isagu isku haysto addoomo ay u yihiin haddii uu mid markaas la joogo oo uu yacni suriyeysto oo markaa yacni milkulyamiin ahaan u isticmaalo ta kale inuu ka dheeraado muxuu sameynaya hadduu midda kale rabo middaan horta inay inuu iska istibraa ka sameeyo dhinac dhigu ka tago oo uu markaasi nikaaxoo kale inay gasho haddii marka tii uu isticmaalayo hadduu nin u guuriyo maalan midaas kale waa u banaanaanay leanna jamci ma ma jiraayo markaas moogta jamci meeshii ma imaanayo ayb sababtu marka cilada maxaa loo diiday cilada marka culammada agharkooda waxay leeyihiin waxaa ku jiro qadiicatu raxim oo qaraabogoysnimaa ku jirta oo waxaa la yidhi bacdi riwaayad baa waxay leeyihiin idaa facaltunna dalika haddaad sidaa samaysaan qadactunna arxaamakunna qaraabadiinaad gooynaysaan leanna masayr iyo waxbaa imaanaya laba qofoo isla dhalatay laba waalid isu ah oo haddana waa laysla qabaa haddii la dhaho waa aad waa qaraabo goysnimaa ka imaanaysa marka macnuhu marka karaahatulqaiica inay tahay taasaa marka aada u xoog badan karaahatulqaiica inay tahay oo haddii la yidhaha karaahatulqaiica oo marka ay labadan qof xataa qaraabo kora un ay yihiin haddii marka karaahatulqaiica la yidhaha intaanan meeshaasba ka bixin labada labada ilmo adeerada ah ma la jamci karaa iyaga waa la jamcin karaa labada ilmo adeerada waa haddii midkood laga dhigo nin laga dhiga ka kale waa u banaanaa lahay soo maha abnaa-u camin waaye ilma adeer waa isguursan karaa laba marka ilma adeer ah ma la jamcin karaa waa la jamcin karaa haa waa bannaan tahay laakiin bacdi salaf aimada qaarkood waxay leeyihiin karaaha ku jirta iyadoo la fiirinayo xoogaa yacni qadiicada darteed labadan qofoo isku dhow nasab ahaan baabkaas marka laga fiiri waa la dheera haddii qofku marka uu yidhaahdo de waxaanoo dhanba baa layska dhaafo oo haddii laba la guursado ama saddex la guursado waxaa imaan kartaba waa laysnacaa dadku muslimkaa inay isnacaanna maaha waxaa la leeyahay markaas ayagoo kala fog haba isnacaan waa sax laakiin mafsadada ku jirto nacaybkaas iyo maslaxada tacadudka ku jirto maslaxada tacadudkaa badan ma loo marka ma ma laga tegaayo marka kaas maslaxatu tacadudka ayaa badan oo fawaa'id badanna ibnu waxaana aada waa u sheegaa sheekh maxamed alamin shanqiidi aaduu uga hadlaa masaalixda ku jirta iyo tacadudka iyo wax badan oo kaga hadlaa marka diinka ilaahay male marnaba ma laga soo helaayo qalooc qalqalooc lagama soo helaayo wtamad kalimatu rabbika sidqa wacadlan qaala baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan arajulu qofka yuطalliqu imra'ata haweeneydiisa furaayo halaaan saddex ku furaayo fayatasawaju fatatasawaju cafwan fatatasawaju oo markaa guursanaysa nin kale fayuطalliquhaa waa furayaa qabla an yadkula bihaa intuunan dukuulin oo uunan u galmoonin ayuu furayaa kii dambe ayb atarjicu ila alawali ma u laabanaya ninkii hore marka ninkii hore ma u laabanaya yani wuxuu leeyahay haween buu saddex ku furaa kadibna markaasi nin kaley guursanee ninkii isagoon u galmoonin ayuu furaa kii hore ma u laaba kartaa marka atarjicu ila alawal masaladan marka taas wabihi qaala xadaanaa abu bakr bnu abi shayba qaala xadaanaa sufyaan bnu cuyayna can الzuhriyi qaala abaranii curwة can caaئiشhaةa ana ana اmraأaةa rifaacaة اlquradiy rifaacaة اlquradi haweentiisii yani awel uu qabay jaءat ilىa rasuuli الlahi sal ل l slm nabigay u timid faqaalat waxay tidhi إnii kuntu anugu waxaan ahaa cinda rifaacata rifaaca agtiisaan ahaa faطalaqanii waa i furay fabata طalaaqii furiinkaygana waa gooyey fabata alaaqii marka wuxuu noqon karaa saddex oo igu furay saddex isku duuduuban oo igu furay ibnu cabdilbar saas uu leeyahay daahirkuna saasuu xoojinaya uu leeyahay saddex oo hal lafdi ah waxaa dhici karta in laga wado fabata dalaaqiina dalqad ugu dambeysay oo saddexaad inuu ka furay saana waa noqon kartaa laakiin wuxuu leeyahay aldaahiru daahirku marka waxay tahay ta kale u xoog badan yahay bayaan un baa loo yani dalqad saddexaad waaye waxa fabata dalaaqi ay leedahay in la dhaho waa arrin marka u baahan qaraa-in iyo wax u baahan buu leeyahay waxaana loo uu leeyahay ibnu cabdilbar waxaa laga qaadanaa u daliishaday jawaazu iqaaci halaath saddexda inay hal mar dhacayso hal xaalad fabata dalaaqii furiinkaygii uu gooyey fatasawajtu waxaan guursaday cabdaraxmaan bna azabiir azabiir marka zaa-idu waa kor dhigantahay azubayr ma aha waa azabiir ayaan guursaday wa inamaa macahu maciisana waxaa ah mihlu hudbati thawb marada faraqeedoo kale wuxuu haystaa oo maciise ah marada yacni faraqeeda marada faraqeedu marka wax yaroo waxaa waaye aan ta tabar badan aan lahayn ayb wainamaa macahu maciisa waxaa ah mithlu hudbati thawb marada faraqeedoo kale wax wax saasoo kale a yacni ma xoog badna ayb fatabasama الnabiyu salى اllahu عalayhi wasalam nebigu waa dhool la cadeeyey faqaala waxa uu yihi ataruddiina ma aturiidiina cafwan faqaala waxa uu yidhi aturiidiina ma waxaad rabtaa an tarjicii inaad u laabato ilaa rifaacata rifaaca inaad u laabato miyaad rabtaa buu yidhi laa maya xataa taduuqii cusaylatahu maya buu yidhi ilaa aada dhedhamiso macaankiisa yani ilaa aada dhedhamiso ninkan dambe macaankiisa yani jimaaci waayo marka inaad wayaduuqa cusaylataki adigana ou dhadhamiye macaankaaga meeshaan marka dhowr mas'alaba waa ku yaa ku sugan mas'alada koowaad waxa ay tahay haweentu inay iyada rabooto inay ninkii hore ku laabato haddii ay haweentu rabooto inay ninkii hore ku laabato rabitaankaas waxba ma dhibaayo ayb rabitaankaa iyada ay markaa rabto oo yacni ay damacsan tahay wax macnaa kuma dhisnaanayo sababtuna waxay tahay oo ninkan hore ninkii hore saddexuu ku furay nin bay guursatay iyadu waxay rabtaa marka midkan dambe ay midkan dambe oo ay guursatay iyay waxay rabtaa inay isagoon markaa isagoon marka aan jimaacin ama aan u galmoonin iyay rabtaa caqadka keliya ha qaadato hal mar un ha caqadka ha dhaco ninkii hore say ugu laabato rabitaankaas marka iyo iraadadaas dhacayso ama ay same ay ku ay la imaanayso qofkan dambe wax ma u dhibayo sababtana waxay tahay haweenta lafteeda midaan iyada furiinka gacanteeda ma ku jiro waxau furiinka ninkau ku jiraa haddii marka iyada ninka dambe ay la heshiiso oo caqad ou dhaco haddii uu jimaaco markaas isaga unbaa furi karo laakiin iyada ma furi karto maadaama iyada marka furiinka gacanta aysan ku haysanin ee rabitaankeeda iyo rabitaan la-aanteeda wax macnaa ma laha macnaha intaas waa inta laga raba laakiin ninku haddii uu yiraahdo hebel si ay ugu laabatan haweentan say ugu laabato aan u guursado hal habeen aan u tago ama jimaac u dhaco dabadeedna marka aan iskaga furo oo ninkaasi hadhow ha u ceshto iyada marka ay ceshto waa laysdhihi karaa marka marka taas oo kale haddii ninka uu sidaas yeelo labada nin ay ku heshiiyaan ama midkood uu ku heshiiyo waa baail waa baail allaahuma yacni haddii caqadka lagu dhex sheego haddii caqadka lagu dhex sheego ma bannaana haddii laakiin aan caqadka lagu sheegin la qarsado labada nin ay qarsadaan oo farsamo ay sidaas yeelaan oo kii dambe uu furo kan hore inuu markaas haweentii ku laabto waa inay marka taasi labadaba dembiilayaal waaye laakiin nikaaxu soo noqona marka alimaamu shaafici qowlkiisa jadiidka wuxuu leeyahay waa waa bannaan tahay nikaaxu waa ansaxaa qaladaasa ku jiro oo waa dembi iyagu hadday ku heshiiyaan labadooda laakiin akaru ahlilcilmi waxay leeyihiin marba haddii lagu heshiiyo waa dhammaatay oo ninkan dambe ninka hore ma ku laabanayo waayahay xataa taduuqii cusaylata waa in jimaac dhaco saasaa laga wadaa aayadda qur-aankuna marka waaa waa la bayaaninayo waxaa bayaaninayso xadiidkan caqadka keligiis wax ma taraaye bal inuu ku daro jimaac inuu dhacaa laga rabaa haddii jimaac la waayo keliya caqad ou dhaco ma ansaxayo masalada saddexaadna waxa ay tahay nikaax saxiix inuu noqdo ninka dambe labaad waa inuu nikaaxiisu uu saxiix noqdaa haddii nikaax faasida uu yahay ama nikaax shubha ku jirto masaafo iyo wax lamid oo kale u sameeyey qudbasir uu sameeyey waxyaabaha lamidkoo la imaaday kii hore ma kusoo noqonay ma kusoo noqonayso leanna nikaaxa nikaaxu shubha wax ma ka taraysa meeshan waa in nikaax saxiixa laga helo waxyaabahaasaa marka meeshaasi ku jiraan ayb wbihi qala xadaثna mxamed bn bashaar qala xadaثna mxamed bn jacfar qala xadaثna shucbة can calqmta bni marhadin wahuwa alxadramiyu abulxariث alkuufiyu hiqat qala samictu salima bna razinin ayb maطbuuca wuxuu dhahayaa salm bnu zariir waana qalb waa salim ibnu salim ibnu razin ayaa laga wadaa ibnu xibbaan kitaabkiisa hiqaadku wuxuu tilmaamay sidaas waqiila raziin ibnu sulaymaanna waa la yiri labadaba ibnu xibbaan waa sheegay kitaabkiisa hiqaadka ayb yuxadiثu can salim bni cabdillaahi salim bn cabdillahi bni cumar can saciid bn اlmusayab can ibni cumara can الnabiy sal l slama fi rajuli ninka takunu lahu lmaratu haweeneyda yani takunu lahu lmar'atu ay u ahaato fayuطalliquhaa waa fura fayataزawajuhaa waa guursana rajulun nin ayaa guursanaya kale fayuطalliquhaa waa furayaa qabla an yadkula bihaa intounan dukuulin ayuu iska furaa yani nin baa saddexdii uga dhammaatay waay nin kalaa guursaday wuxuu guursaday isagoon u galmoonin atarjicu ila alawali kii hore ma u laabanaysaa qaala laa maya buuyidi xataa yaduuqa alcusayla ilaa uu macaanka dhedhamiyo laabudda marka inuu jimaac jiray jimaacu marka maxaa daabit uu noqonayo xashafadu haddii ay gasho khalaas waay inuu marka yacnii uu la imaado intuu jimaaco oo haddana weliba yacnii uu dejiyo mani uu ku dejiyo shardi ma aha keliya un waxaa laga rabaa in galmo un ay dhacdo culammada qaarna waxayba kusii darayaan inay galmo dhacdo haddana weliba ay imaado inzaal oo manidii marka uu dejiyo laakiin mani dejintu ma xoog ma ma xoog badna jumhuurku waxay leeyihin keliya un jimaaca shardi ah ayaa laga rabaa هذا آخره والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا